golaha ammaankii qaramada midoobey ayaa dalalka eritrea iyo jibuuti ku booriyey inay umuurahooda dhinaca xuduudda nabad ku xalliyaan kadib markii dowladda qatar ay xadkaas kala baxday ciidamadii ka joogay jibuuti ayaa ciidamada eritreya ku eedaysay inay qabsadeen deegaanka buuraleyda ee dumayra in yarun kadib markii afar boqol iyo konton askari oo reer qadarahi ay toddobaadkii hore ka baxeen jibuuti ayaa cabasho rasmi ah u gudbisay midooda afrika dowladda qatar oo ismaandhaaf diblomaasiyadeed kula jirta dalal kaloo carbeed ayaa horey u gashay xalinta muranka xuduudda ee jibuuti iyo eritreya hadal uu soo saaray golaha ammaankii qaramada midoobay kaasoo uu akhriyey kalkaaliyaha xogeeyaha guud ee midowda ee arrimaha siyaasadda taya brook zerohun ayaa lagu sheegay in goluhu uu soo dhoweynayo niyadda midowda afrika ee ah in xadka jibuuti la geeyo koox xaqiiqada soo baadha xubin golaha ka mida ayaa sheegtay inay doonayaan in midowda afrika ay ka wada shaqeeyaan si buudhi loo abuuro jawi deggan oo la isxakamaynayo golaha ammaanka ayaa sheegay in sidoo kale uu soo dhoweynayo eegista waxa ugu yeedhay dhisidda hannaan mustaqbalka kalsooni labada dhinac lagaga dhex abuuri karo eba kalanduwa fayenoa midowda afrika ayaa sheegtay in midowgu uu qorshaynayo inuu diro guddi xaqiiqa raadina wada tashiyadu hadda way socdaan kuwaas oo lala yeelanayo jibuuti iyo eritreya labadaba arrintaas oo qayb ka ah hannaan guddi xaqiiqa raadina lagu geynayo xadka jibuuti iyo eritreya tallaabadaasna waxaa la samaynayaa iyadoo dabcan lala tashanayo heshiisna lagula gelayo labada dhinac ayay tidhi ciidankii dowladda qatar ayaa xadka labada dal u dhexeeya joogay muddo toddoba sana ah iyagoo dusha ka eegaya xabad joojin lagu saxexay dalka qatar bishii juun ee sannadkii laba kun iyo tobankii iyadoo qorshuhu uu ahaa in si kama dambaysa loo gaadho xal siyaasadeed oo laga wada xaajooday